bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada wararka raadiyaha dalsankooda ugu doorkaroonna waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada adis ababa ee waddanka ethoobiya wasiirka waxbarashada soomaaliya ayaa sheegay in maanta kadib aan magaca wasaaradda wax lacaga looga qaadaynay ardayda wasaaradda ka doonanaysa shahaadada dugsiga sare dowladda maraykanka ayaa qiratay in duqayn diyaaradeed ay ka fulisay waddamo ay ka mid tahay soomaaliya ay ku dishay dad rayid ah qoysas cusub oo ka barakacay abaaraha ka jira gobollada qaar ee soomaaliya oo gaaray xeryaha qaxoontiga ee waddankaasi kenya munaasabada qalinjibinta dufcaddii siddeed iyo tobnaad ee dugsiga aqoonbila ayaa lagu qabtay gudaha magaalada muqdisho wararka dibadda ee raydiyo dalsan idinaysana waxaa ka mid ah maxamed bin salmaan oo xilkiisa lagu wareejiyey walaalkii isagana loo magacaabay xil cusub
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
akhyaarey waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha sagaalaad sannada labada kun labaiyo labaatanka warkaasi oo fidsanna waxaa idinla socodsiinayaa caawa anigoo xasan salaad xasan lakiya warkii oo fidsan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada adis ababa ee wadanka ethoobiya isagoo kulamaarimo kala duwan la yeelanaya ra-iisul wasaaraha wadankaasi abiy axmed wariyaha iyaga maxamed cabdi xasan iile ayaa warkan inoo faahfaahinaya
madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho rasmi ah waxay uga bilaabatay wadanka ethoobiya taas oo dhammaystiru ah socdaal uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kal hore ka bilaabay wadamada deriska la ah soomaaliya wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa garoonka diyaaradaha magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya si diiran ugu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha wadanka ethoobiya abiy axmed oo ay yeelan doonaan wadahadallo ku salaysan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal gaar ahaan xal uhelidda caqabadaha amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee ay wadajirka wajahayaan labada dal wafdiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa loo soo gelbiyey qasriga madaxtooyada ee magaalada adis ababa halkaas oo kulamo hordhaca ay kula qaateen ra-iisul wasaaraha wadanka ethoobiya abiy axmed oo soo dhoweeyey wafdiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa la filayaa in kulamo kala duwan uu la qaato madaxda ugu sarreysa ee dalka ethoobiya uu ka mid yahay ra-iisul wasaare abiy axmed iyo madaxda kale ee dalkaasi iyagoo ka wada hadli doonaa xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal sida ganacsiga iskaashiga dhinaca amniga iyo sidoo kale siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ahmiyad gaar ah siinaya in dalalka gobolku ay mideeyaan dadaaladooda ku aadan la dagaalanka al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ahmiyad gaar ah siinaya in dalalka gobolku ay mideeyaan dadaalkooda ku aadan la dagaalanka al-shabaab iyo ka hortaga caqabadaha ay ku keeni karaan wadamada iyo shucuubta gobolka geeska afrika horumarinta hanaanka iskaashi ee labada dowladood gaar ahaan dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo waxwada qaybsiga ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha muhiimadda u leh kulanka labada mas-uul ku dhexmari doona wadanka ethoobiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii la doortay waxa uu socdaallo kala duwan uu ku tegey wadamada deriska la ah soomaaliya iyo wadamo kale kuwaas oo dhammaantood uu kala wada hadlay xoojintii xiriirka ka dhexeeya
dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali goodlawe xuseen ayaa waxa uu ka tacsiideeyey geeridii ku timid allah u naxariistay xildhibaan xasan faarax salaad oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaanka dowladda hirshabelle oo maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho madaxweyne cali guudlaawe ayaa tilmaamay in marxuum xasan faarax salaad uu door muuqda kasoo qaatay aasaaska iyo dowlad dhiska hirshabelle isagoo muddo u adeegaya shacbiga iyo dadka deegaanka madaxweyne cali guudlaawe ayaa si gaara uga tacsiiyey golaha baarlamaanka hirshabelle ee uu ka tirsanaa qoyskii qaraabadii iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed uu ka baxay marxuumka wuxuuna u rajeeyey jannadii firdowso inuu ka waraabiyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa sheegay in maanta kadib aysan magaca wasaaradda wax lacag ah looga qaadi doonin ardayda wasaaradda ka dooneysa shahaadada dugsiga sare wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa sheegay in ahmiyad ballaaran la siin doono in si lacag la-aan ardayda soomaaliyeed u helaan shahaadooyinka ay kasoo doonanayaan wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya
waxaan jeclahay inaan halkan ka sheego maadaama shahaadada iyo imtixaanku ay yihiin howl ay qabanayso wasaaradda waxbarashada in laga bilaabo maanta aanay wasaaradda waxbarashadu wax kharash ee ka qaadaynin shahaadada ardayda dugsiga sare meeshaas waxaan rabaa inaad marka aadaada u fiirisaan wasaaradda waxbarashadu wax kharasha oo ay ka qaadaysa ma laha laakiin waxaa jirto lacag ay qaadi jirtay wasaaradda maaliyadda lacagtii wasaaradda maaliyadda ay qaadi jirtay wasaaradda maaliyadda sideeda ayay u qaadaysaa waxaana ogahay inay markii hore ahayd lacag shan doolar ah taas unbaa laga qaadayaa laakiin wasaaradda waxbarashada wax lacag ah oo ay ka qaadayso shahaadada dugsiga sare haba yaraatee ma jirto sidoo kale waxaa reeban in ama waalidka ama ardayga ama qofka dalbanaya shahaadada waxa la yidhaha howl fududays uu lacag ku bixiyo howlna kuugu fududaan mayso inaad lacag ku bixisana sharci darro waayo howlna kuugu fududaan mayso wax kuugu fududaanaya haba yaraatee yaraatee lama arko muwaadinaad tahay xaqaad leedahay imaaw xaqaaga soo doono oo oo samey kalsooni aada u weynaan ku qabaa shaqaalaha wasaaradda waan la kulmay waan la sheekaystay waan arkay waxay diyaar u yihiin inay si hufan ugu shaqeeyaan dadkooda inay si hufan ugu shaqeeyaan marka goobtani waa goob ka caagan waxa la yidhaha hawshii ii fududay iyo ii dadeji iyo ee ii hoosgeli iyo waxaas umana baahnid lagaamana yeelayo marka taasaan doonayaa in aad idinkuna maskaxda ku haysaan guud ahaan waxa aan jeclahay inaan la hadlo waalidiinta soomaaliyeed inaan la hadlo dadweynaha soomaaliyeed in dareenkooda ku saabsan waxbarashada caruurtooda ay aada iyo aada u kordhiyaan ka warhayntooda ay aada u kordhiyaan inay iska daayaan oo iska iloobaan laalaabku inay iska iloobaan
kana waxauu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir oo ka hadlay in ardayda soomaaliyeed aan lacag looga qaadi doonin shahaadada dugsiga sare ee wasaaradda dowladda wadanka mareykanka ayaa qaratay in duqeyn diyaaradeed oo ay ka fulisay wadamo ay soomaaliya ku jirta ay ku dishay dad rayid ah maxamed iile ayaa warkan inuu soo koobaya
militariga mareykanka ayaa dilay labaiyo toban qof oo rayid ah sanadka laba kun iyo labaiyo labaatanka weerare dhammaantood ka dhacay dalka afghanistan sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday bentikoga oo lasii daayay talaadadii waaxda difaacu waxa ay qiimaysay in ku dhowaad labaiyo toban qof oo rayida lagu dilay laguna dhaawacay ku dhowaad shan duqeyn oo dhacday intii lagu guda jiray laba kun iyo koob iyo labaatankii taas oo ka dhalatay howlgallada ciidamada mareykanka ayaa lagu yiri warbixintan oo kongareesku u codsaday in la sii daayo sanadka satan iyo laba kun sideed iyo tobankii iyadoo qayb ka mid a ay ahayd sir dhammaan dhimashada dadka rayidka ah ayaa ka dhacay afghanistan sida ay sheegayso qaybta la faafiyey ee warbixintan benticoga ayaa horay u qirtay mas-uuliyadda dhimashada toban xubnood oo isku qoys ah oo ay ku jiraan toddoba carruur ah intii lagu guda jiray kabixitaankii mareykanka ee dalka afghanistan oo dhammaaday agost laba kun iyo koob iyo labaatankii sidoo kale militariga mareykanka ayaa qirtay in kowdii janaayo ay ku dhaawacmeen saddex qof oo rayid ah duqeyn ay ka geysteen gudaha soomaaliya gaar ahaan halka la yidhaahdo kuunya barrow benticoga ayaa sidoo kale dib u qiimeyn uu ku sameeyey tirakoobka dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka ah ee dalka syriya laga soo bilaabo laba kun iyo siddeed iyo tobankii ilaa iyo laba kun iyo labaatankii ku ogaaday kuna qirtay toban kale oo dhimasho ah iyo siddeed iyo toban dhaawac ah hay-adaha aan dawliga ahayn ayaa si joogta ah u daabaca qiimayn aad u sarraysa oo dhimashada iyo dhaawaca ah oo ka dhashay duqimaha maraykanka ee aagga colaadaha hay-adda airwars oo diiwaan gelisa dadka rayidka ah ee ku waxyeelooba duqaymaha cirka ee adduunka ayaa warbixinteeda sannadlaha ah ee la daabacay bishii mey waxa ay ku qiyaastay in inta u dhexaysa shan iyo toban ilaa iyo toddobiyo labaatan qof oo rayid ah lagu dilay howlgallada maraykanka uu ka fuliyo waddanka siiriya oo keliya bishii janaayo laba kun iyo labayo labaatankii xogayaha difaaca ee waddanka maraykanka master austin ayaa ku booriyey milatariga inay saameeyaan isbeddel ah ay uga fogaadaan waxyeelada dadka rayidka ka soo gaarta weerarada cirka kadib markii dhowr qalad oo dhimasho ah ay waxyeeleeyeen sumcadda milatariga ilaalinta dadka rayidka ah waa istaraatiijiyad iyo damiir lagama maarmaan ah ayuu austin ku xusay qoraal ku socday taliska ciidamada maraykanka
markana qoysas cusub oo ka barakacay abaaraha ka jira gobolada soomaaliya ayaa gaaray xeryaha qaxootiga ee dalka kenya sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga cabdulaahi amiin daada
xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gobolka waqooyi bari ee dalkani kenya waxaa si maalinlaa ugu soo qulqulaya qaxooti cusub oo aada u fara badan kuwaasi oo ka imaanaya qaar ka mid a gobolada dalka soomaaliya kadib markii ay ka soo le-deen guud ahaan xoolihii ay noloshoodii ku tiirsanayd dadkani oo isugu jiro waayeelaa carruur iyo haween ayaa xerada ifo ku wajahaya xaalad bili-aadanimo tii ugu liidatay waxa ayna qaar ka mid a halisi ugu jiraan gaajo iyo macluul mana aysan helin gurmad iyo gargaar aadantinimo haddaba warbaahinta dalsan ayaa u kuur gashay xaaladda adag ee dadkani wajahayaan waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay tv-ga dalsan dhibkayga wuxuu yahay gogol ma qabi guri ma qabi baahanaan ahay cusuban waxaan ku hoydaa boosh oon gogol lahayn oon weel lahayn oon waxba lahayn ma garatay xaaladda aad bay u adag tahay gaari dambeeraan ku imaaday saddex bilood ah wadanwadada ku soo jire waxaan kasoo barbarakacay ba'aali ilmuhu iska rafaadsan yihiin muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay gogol isiiyaan cunto isiiyaan yuanay tagti wax isoo haysiin ma laha kaar ma qabta boono ma qabta guri ma qabta gogol ma qabta ilmo ogoomange oo tumanaare tumu ruux ay wadataa ilmee iidaa tumu uga e marka adduunya dhammaalba mashaqadeeda haystabaaha gaajasa yeel oo rafaad meelan dhiifado male gobol male walana ahashado male raashuun mahaashada boono maqobo hadda gootiga cusubaa hadda kooy wal ana haashada male dhibkay gaajo waay
ma xoolo dhaqtadeed xoolihii ka dhamaan meela dhaganaay duura iskaga jira noolal ma helin weliba horaad la imaaday dhibka biyo la'aan baad la'aan guri la'aan gogol la'aan sidoo kale dadkani waxa ay inoo sheegeen tan iyo markii ay soo galeen xeryaha qaxootiga dhadhaab in aysan caawimaad ka helin hay-adda u qaabilsan qaxootiga qaramada midoobay
xoolaha iga dhammaaday lo leeyaan ahay loodii waa iga baaday abaara uuna gashay beer waa abaarsatay xoolaha abaaruu dhammayshay ilmaha way iga baaba'ahayaan ilmuhu hadduu imaaday waa uga jirideen lacag ma heystay ilmihii waa iga dharaaran yihiin qaajaa isoo ragaday cadda inta imaaday dawle oo nin oo ixil saariy oo meel i saari male boono ma haystay kaar ma helag waa baahanahay ilmaha iga xanuunsan yihiin guri ma haystay golol ma haystay bii ma haystay beed ma haystay
si kastaba ha ahaatee dadkani tabaalaysan ayaa dalbanaya gargaar bila'aadannimo in lala soo gaaro qadiijiray hasna liidhaha abureeshana aha dhigdad intaas todobasana ku socda walaalahayna waa baahagna dhawaana amaani baardheer baadideedan ka amaaday waa silaasinahay dhiigdadaa ii dheer aruurta waa u qaaday ma jiraan aniga waa abureeshan waa isa qalana wax oo muslimiinta dhan waa baahan tahay waa soo barackaani ilmihii waa loo qaaday male dhulkaana iska jiifnaa agaalka oo korsinayna oo walaalka kusoo tugnay agaalka walaalkaa kusoo tugnayna raashinka walaalkaa kusoo tugnayna wax una haysan ma jiraan walaalahayna oo muslimiinta eh inayna soo garab galaanoo dartooda ilaahay dartiis ku noolanoo dartooda ku noolanaan rabnaa cabdulaahi axmed daada dalsan t v gobolka waqooyi bari ee dalka kenya
munaasabad qalinjibineed oo dufcaddii siddeediyo tobnaad ay ka qalinjibiyeen dugsiga hoose dhexe iyo sare ee aqoonbile ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdinaasir deefuw ayaa warkan faahfaahinaya
ad iskale hooyaday oo garabkayga taagan iguna caawisay iguna dhiirisay anu muuqa waan ka labisanahay laakiin muhiimadday ujeedka aan meeshaan ku imaado waxaa iskale hooyaday macaan hooy waa maasantahay in ka badan soddon arday oo iskugu jira wiilal iyo gabdho oo ka aflaxay iskuulka aqoon bile primary and secondary school oo ka mid ah iskuullada ku yaala magaalada muqdisho ayaa munaasabad heerkeed u sareeya maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waa dufcaddii siddeed iyo tobanaad ee ka qalnbadashtaa iskuulka aqoon bile oo markaasi ka mid ah iskuullada magaalada muqdisho ardaydan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho ayaana dhammaystay waxbarashada heerarkeeda kala duwan fasalka labiiy tobanaad ee fonfor ayaana ugu dambeyn ka baxeen sanad dugseedka laba kun kob iyo labaatan laba kun laba iyo labaatan munaasabada xafladda waxaa kasoo qayb galay waalidiin marti sharaf qeybaha kala duwan ee bulshada macalimiinta qaar ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho ugu horeyn waxaa munaasabada xafladda ka hadlay ustaad cabdulaahi axmed afrax oo ka mid ah macalimiinta iskuulka aqoonbile iyo sidoo kale qaar ka mid ah macalimiinta iskuulka ayagoona halkaas ardaydu ku bogaadiyey dadaalka waxbarashada inay sii laba jibaaraan marka aqoonbilena wuxuu ka mid ahaa iskuulaadka u kacay xilligaasi waxaan u hambalyaynayaa ardayda sanad walba hay ka qalinjabisa iyo siday ula jaanqaadaan waxbarashada ardayga markuu waxbaranayo dhibuu la kulmaa macalimiinta laftirkooda dhibay la kulmaan laakiin waxaan rabaa maanta inaan isla ogaano markaad waxbaranaysid waxbarashada inaad ugu dadaasho sidii markaasi in aad ku heli doonto markaasi riwaad ama abaalmarin xilli dambe inaad ku heli doonto waxbarashadu waxay u baahan tahay adkaysi waxay u baahan tahay dulqaad way adag tahay marna way sahlan tahay laakiin waxaan rabaa inaad saddex uga adkaysi badnaataan markaad waxbaranaysaan saddexda aad uga adkaysi badnaanaysaan waxay tahay number one waxaa la yidhahdaa kudkudo bahalka la waa garanaysaan soo maaha wax uga gaajada ugu adkaysi badan ma lahan markaad waxbaranayso kudkudo gaajo uga adkaysi badnow kurtun meel ku yaalla dhaxanta mar walba waa ku dhacdaa kurtunna dhaxanta uga adkaysi badnow dhagax meel yaallana waxaan kaa rabaa qorraxda way ku dhacdaaye dhagaxna markaasi qorraxda uga adkaysi badnow waan ku faraxsanahay arrintaasi dafcada siddeed iyo tobanaad oo qalinjibinaysana waa u hambalyaynayaa iyo waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulkaba waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ardada qalinjebinayso ee, dugsiga sare ee, dhammaysay forfor dafcaddii tobaniyo sideedaad ee, khaasatan waxaa u sii mahadcelinayaa ardada dhammaysay ee, sideedaadka ee, oo igu qaali ah arday badan oo ay ka mid yihiinba arday aan u soo bilaabay abun ama umun ardayda soo qalin jebisay ee foonfoor ka soo baxday sanadkan ee bannaanka soo aaday shalay waxaa ahayd qof la wado la hagaayo la dhiirigelinaayo hore u socda la dhahaayo maanta laakiin waxaa lagu soo gaarsiiyey heer naftaada ah la rabo inaa adigu wado wakhtigii naftaada adigu aa wadi lahayd ah maanta lagu soo gaarsiiyey waxaa lagu soo baray in habe subax walba u rabo inuu kaa rabo maxaa la dheelmad kaa rabo noloshu inay kaa rabto halgan inaa halgantay ay kaa rabto aysan ahayn wax maxaa la lagu gaaraayo jiif iyo maxaa la waxyaaba lamida lagu gaaraayo ayna ahayn dhinaca kale waalidiintii kasoo qayb gashay ee ardayda ayaana markaasi dhankooda ka hadlay goobta xafladda hallayaa mahad iskale sidoo kale waxaa mahad iskale hooyaday oo garabkayga taagan iguna caawisay iguna dhiirisay anugu muuqa waan ka labisanahay laakiin muhiimadda iyo ujeedka aan meeshaan ku imaado waxaa iskale hooyaday macaan hooy waa maasan tahay hadiyadda aan ku siinayo wax weyn maahan balse waxaa ka muhiimsan dhiirigelinta ay siinaysid inkastoo aan abaalkaaga gudi kara haddii aan toban mar inta qaado ku soo celiyo xajka dhabar kuu geeyo aanan gudi karin haddana waxaan isku dayaa inaan adeeco amarkaaga waalidiintana hal adeeco intaasaa ugu filan maxay ahayday wanaag iyo waxqabad talaisku dacaree mana weedi diburide marka aad ku durugtaba dabra himiladaade noqo ruux daluuntiyo hadbad noqo ruux daluuntiyo hadbad dabinka hoos yaal dusha sare ka garan kara qasab maaha inaad guulaysataa waxaase qasaba inaad isku daydo in aad guulaysato waxaan idiin rajaynayaa sida hadda aad fasalka wadatiin inaad insha allah foonfoorka ku wada dhammaystiin ilaa idinkiis oo aadana jaamacadda ku wada dhammaystiin waxaa kuu soo haray jaamacadaha waa badan yihiin ayo codka hooyooyinka iyo aabbayaasha ardaydan oo ragga iyo wiilasha maxaan tidhahdaa dumarka ka kooban oo maxaan tidhahdaa ubaxa soo baxaaya ah oo dalka inay wax u qabtaan la rabo oo dadkooda inay wax u qabtaan la rabo kuwii maxaantaraa soo khayr iyo wanaag u barbaara allah ka dhigo kuwa diinta islaamka adkeeyana allah ka dhigo ilaahay bay mahad u sugnaatay suma dabadeed waxaan u mahad celinayaa iskuulkan aqoonbile xaqiiqda waxa waaye iskuulkan ammaal weyn buu aniga igu leehay aniguna amaaldhaal ma noqonoo kamaa tegin laba kun toban iyo kowdii baan ku soo biiray arda badan hadda waxaa iiga qalin jibidaan u malaynaa afar miya saddex mar ayaa ardayga qalin jibinay ugu dambeyn cabdulaahi salaad horoble maamulaha iskuulka aqoon bile primary and secondary school ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta iskuulka waxqabadkiisa iyo dadaallo badan ay soo geleen ardayda maanta ka qalin jibisay iskuulka aqoon bile dee waalid iyo arday wanaagsan oo qurux badan inaan helnaa rajaynaynaa waxaan si kaasa ugu hambalyeynayaa oon u dhiirigelinayaa ardada foonfoor ee sanadkan qalin jibisay weliba qalin jibisna qalin bedelatay oo jaamacada ayaa bilowday hadda maanta arday qaar oo waxaa jira casuumaad u fidinay duruufo waxbarasho ay ku jiraan jaamacadihii maanta duruus ka socoto aadaan ugu hambalyeynayaa waxaan rajaynayaa ardada inta kale ee jaamacadaha weli ee ka hadday jiraan ka cagajiidaya waxbarasho waxaan jeclahay sidai soomaalidu dhihi jirtay tal adaa ku noole iyadoo kuguma noola waxbarashada adaa ku nool waxaan dhahay arday kastoo gaas ugu taga waa dabeecaddayda wax kastoo aad maanta bilowdo sanad kastaba laga soo tiriyo waa berri berri ama maanta noo fog tahay berri ay noo jirtaa marka waxaan jeclahay yaan yaan looga fadhiisanin si daacad oo niyada oo halhay mataqaanaa go'aan leh ha loo ha loo wajaho mustaqbalkaasna ha laga dharaandhiriyo cabdinaasir maxamed maxamuud warbaahinta dalsan muqdisho
halka warkaasi habeennimo aad kala socotaan waa idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho wararka dibaddana waxaa ka mid ah daalibaan ayaa lagu waramayaa in malaayiin dollar ee u qorsheynaysa in ay shidaal kaga soo iibsato waddanka ruushka sarkaal sare oo ka tirsan daalibaan ayaa sheegay in dowladda afghanistaan ay saxiday heshiis hordhaca oo ay malaayiintan oo shiidaal iyo khamadiya ay uga soo iibsanayso ruushka sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee reytors wasiirka ku-meelgaarka ee arrimaha ganacsiga iyo warshadaha afghanistaan xaaji nuuradiin asiisi ayaa sheegay in xukuumadda moscow ay maamulka taalibaan siisay fursado qiimo dhimis ah si ruushka uu ugu iibiyo shidaal gaas iyo qamadiintaba haddii arrintan la xaqiijiyo wuxuu noqonayaa heshiiskii ugu horreeyey ee ku saabsan oo ay taalibaan la galaan dowladtan iyo markii ay awoodda la wareegeen bishii agoost ee sanadkii hore dowladda daalibaan ma aqoonsana caalamka waxa ay la daalaadhacayaan dhaqaale xumo kadib markii laga saaray nidaamka caalamiga ah ee bannaanka lacagaha la isugu diro ruushka ayaa ka mid ah dalalka farakutiriska ah ee safaaradda ama safaaradaha kuleh gudaha waddankaasi gaar ahaan magaalada kaabul warkii dunida oo aad ka dhagaysanayseen akhyaaray idaacadda dalsan waa naga intaa warkan warka xiga nabadiino
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel